Somalilan ayaa maanta lagu soo gabagabeeyey wejigii koowaad ee diiwaangelinta codbixiyaasha doorashooyinka iyadoo diiwaangelintanina ay soo bilaabantay siddeed iyo labaatankii bishii Disembar ee sanadkii aynu soo dhaafnay ee laba kun iyo labyo labaatan warkana waxaa hargeysa nooga soo diray wariyahayaga khadar maxamed cakule
siddeed iyo labaatankii bishii disembar ee sanadkii tegey ayay gobollada somalilan ka bilaabatay diiwaangelinta codbixiyaasha doorashooyinka somalilan shan iyo tobankii cishe sida qorshuhu ahaa wejiga koowaad noqonayey ayaa maanta ku eg xuseen cabdicali xuseen badhaani waa xubin ka tirsan guddiga doorashooyinka ee somalilan isagoo ku sugan magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer hadarow diiwaangelintu waxay u socotaa si habsamiya dhammaan gobolka togdheer iyo guud ahaan dalka jamhuuriyadda somalilanba dalka waxay ka bilaabantay diiwaangelintu sideed iyo labaatankii bishii disembar ee sanadkii ina dhaafay labadii kun iyo labaiyo labaatankii maanta oo ay tahay bishu koob iyo tobankii bishii koowaad ee labada kun iyo saddexiyo labaatanka waxaa soo gabagaboobay wejigii koowaad diiwaangelintu laba weji bay lahayd wejiga koowaad oo ay muddo shan iyo toban maalmood oo ka soconaysay dalka guud ahaan jamhuuriyadda somalilan oo ku eg maanta iyo wejiga labaad oo ay kasii socon doonto caasimadaha saddex iyo labaatanka degmo doorasho iyo goobaha xuduudaha ku tirsan gobolka togdheer degmooyinka oodweyne burco iyo buuhoodle si habsamiyay uga socotaa maantay soo xirmaysaa inkastoo diiwaangelinta codbixiyayaashu sida ay u socoto la tilmaamay inay xoog ahayd oo dad badani ay isdiiwaan gelinayeen haddana waxaa bilowgii maalmihii diiwaangelintu bilaabantay jiray cillado iyo farsamooyin meelaha qaarkood ay dadkii isdiiwaan gelinayeen la kulmeen waa kan mar kale xuseen cabdicali xuseen badhaani oo ka jawaabaya cilladahaasi waa dhab walaal khadar waxay ku bilaabantay diiwaangelintu wax kasta oo bilaabmaya wuxuu ku bilaabmaa maalmaha ugu horreysa waa qarbo qarbo laakiin diiwaangelintu intaa waxay ka dambeysay labadii maalmood ee ka dambeysay markii la xaliyey cilladihii farsamo iyo kuwii internetka ee ka jiray goobaha diiwaangelintu waxay maalinba maalinta kasoo ka dambaysa usii xoogeysanaysay inay dadku kuyuyada aad usoo galaan dadka isdiiwaangelinaya way badan yihiin waxa weeyaan maalinba maalinta ka dambaysa ayay sii badanaysay anigu deegaanada aan kormeerka ku maray magaalada burco gudaheeda degmada oodweyne dhammaanteed degmada buuhoodle markaad khadarow u fiirsato hawd iyo guban caasimadaha sida burco iyo oodweyne iyo aad u fiirsato waxaad dareemaysaa inay maalinba maalinta kasii dambaysa ay sii badanayso oo ay kuyuuyadu badan yihiin oo ay keenaysa in meelaha qaar sideed habeen la xidho goobaha dhinaca kale madaxda xisbiyada siyaasadda ee somalilan kuwa ururada siyaasadda xildhibaanada golayaasha deegaanada iyo golaha wakiilada ayaa iyaguna waxay kormeerra ku marayaan goobaha kala duwan ee gobollada somalilan ee diiwaangelintu ay ka socotay waa kan xildhibaan cabdinaasir yuusuf qodax oo ka tirsan golaha wakiilada somalilan walaalow safar laba cisho qaatay baanu deegaamo badan ku soo marnay oo ka kooban intii degmooyinka salaxle iyo sawanaag iyo jiida ballaaran oo dhowr iyo runtii dhowr iyo soddon duulaan soo marnay oo runtii safar dheer buu ahaa marka dadku aad iyo aad bay runtii aanula qaybsanay una wacyigelinay inay deekaalka ay qaataan oo ana dadka badan ah reer guuraaga ah ee markastoo ama diiwaangelin hala sameeyo ama doorashin ha sameeyo hala sameeyo somalilan ka dhacayso lasoo guro oo meelaha xuduudka la keeno si markaa uga qayb qaatan doorashooyinka iyo diiwaangelintaba marka aad iyo aad baan runtii aan ugu mahadcelinaa sidii fiicnada inoogu soo dhaweeyeen bulshadaasi deegaamada intaan maraynay wacyigelin oo keliya khadaro meehan umaanan socone waxaa kaloo u wadna qorshe iyo nidaam iyo gaadiidkii lagu soo qaadi lahaa dadka ee lagu keeni lahaa goobaha xadka ugu dhow ay isku diiwaangelinayaan sida qoolbuulalo iyo iyo muxuu ahay magaalada labi sagaalo ah oo ah meelaha ugu dhow ee ay runtii dadka iska diiwaangelin karayaan maanta nah runtii way bilaabeen baabuurtii iyo dadkii aanu soo wacyigelinay inay soo qaadaan rarkii oo markaa ama dadkii soo qaadaan oo marka ay diiwaan geliyaan iminkana si fiican bay u socotaa markaa shan iyo tobanka isha dambe ayaa bilaabmaya insha allahdu britoole oo markaa sidee labaatanka bisheeduna dhammaanaysa waanana ku hambalyaynaya komishanka doorashooyinka qaranka hawsha baaxadda leh sidee ayay heegan ugu yihiin guddiga doorashooyinka iyo farsamo yaqaanadooduba in ay bulshada soo cabataa ay hantaan farsamo ahaan iyo aqoon ahaanba qadano dhanka heeganka iyo ka jawaabista caqabadaha ama ciladaha ama cabashooyinka yimaada waxaanu leenahay qorshayaal nooga degsanka koowaad waxaa jirta xarunta kool santarka oo lasoo garaacayo cid kasta oo caqabad la kulanta ama ha ahaato muwaadin ama ha ahaato qofka ka shaqaynaya komishanka ee xarunta ka shaqaynaya oo wixii ka xumaada uu soo sheegay wuxuu soo garaacayaa lambarada eight one three iyo eight one six sidaa darteed halkaa waxaa fadhiyaa dad u tababaran iyagaa ka jawaabaya hadday xallin kari waayaan waxay u gudbinayaan ciddii kale arrintan xallin lahayd hadday tahay madaxda iyo hadday tahay shaqaalaha commissionkaba waxaa jirta kooxo la idhahdo kooxda howlgelinta gobolka ama gudida howlgelinta gobolka uu hogaaminayo commissioneer toddobada commissioneer marka laga tago guddoomiyaha commissioneer kastaaba wuxuu xarun u ah gobol oo uu ka mas-uul yahay waxaanu leeyahay koox la shaqaynaysa oo ah u badan shaqaalaha commissionka doorashooyinka qaranka iyaguna waxay ka jawaabayaan wax kasta oo caqabada imaada waxay shiraan maalin kasta laba jeer oo duhurkii iyo maqribkii oo ay ay ka doodaan caqabadaha jira ee maalintaa dhacay iyo berito hore waxii la samaynaya iyo sidii looga jawaabi lahaa bishan siddeed iyo labaatankeeda ayaa lagu wadaa inay soo gabagaboodo diiwaangelinta codbixiyaasha doorashooyinka somalilan sida ay hore u sheegeen guddiga doorashooyinka ee somalilan qadar maxamed cakulle v o a hargeysa